asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maktabatulhudaa waxay idiinsoo gudbinaysaa darsigii sideed iyo labaatanaad ee kitaabka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب في الوارثين على الدوام kitaabkii wasaayaaga iyo dhaxalka ayuu aan ku dhex jirnay darsigii shalay waxaa u dambeeyey uu ka hadlay wasaayaadka dardaaranka iyo axkaamtiisa halkan wuxuu ka guda gelayaa dhaxalkii wuxuu ku horumaray dadka qaar aan marnaba dhaxalka seegin oon marnaba qadi karin hadi alfaraa'idu hudibat bicinaayatin ta'tiika kasamari alqariibi addaani alwaarisuuna cala addawaabi hum abu umun wa abnaa'un kada zawjaani فالسدس للأب إن يكن لمورث ولد ويأخذ ما بقي ببيان إن لم يكن ولد ينله, ينل ينله جميعه من بعد من ورثوا بكل أوان للأم سدس إن يكن لمورث ولد كذا أو إخوة حالان إن لم يكن ولد له أو إخوة للأم ثلث دون ما نقصان لزوج ربع إن يكن ولد هنا لزوج إن هو لم يكن ربعان ولزوجة ثمن ولزوجة ثمن إذا ولد هنا إن لم يكن ولد لها ثمنان والإن يأخذ كل مال مورة من بعد من يرثون من بعد من يرثون دوم زمان laakin ida tanawaa ida yatanawacu alabnaa'u qul lilbinti xadun lilfataa xadaani uma albanaatu nasiibuhuna mubayanu falithnataani wama calaa huluhaani lakina waaxidatan laha nisfun ataa yutla biaayaatin min alqur'aani haadii midani buu yihi alfaraa'idu waa maqaadiirtii shareecadu qadartay taasoo hudibat la tirfac tiray oo la saafi yeelay bicinaayatin dadaal dadaal lagu bixiyey oo loo qasday kadibna wixii zawaa-ida ahaa laga jaaray taatiika way kuu imaanaysaa buu ku yidhi taatiika way kuu imaanaysaa kasamari sidii iyadoo midho oo kale ah midhihii alqariibi ee dhowaa addaani ee dhowaa alwaarisuuna kuwa wax dhaxla cala addawaami sida joogtada wax u dhaxlaaya hum iyagu abun aabbowhi ummun iyo hooyo wa abnaa'un iyo wiilal caruur kadaa waxaa la mid a azawjaani labadii labadii isqabtay fasudsu suduskii lilabi aabbihii buu u sugnaaday in yakun hadduu yahay limuwarisin ka dhaxalka bixinaye dadka dhaxal siinayaye waladun hadduu ilmo u ahaaday wayaqudu wuu qaadanayaa aabbihii maa baqiya wixii soo hadhay buu qaadan bibayaanin caddaan sababteed in lam yakun hadduusan ahaanin waladun wax ilmaa hadduusan ahaaninoo meydku uusan ka tegin yanalnahu aabbihii wuu qaadanayaa dhaxalkii jamiicahu dhammaantiis buu qaadanaya min bacdi man dad gadaashood buu qaadan warisuu dhaxlay bikulli awaanin wakhti kasta lilummi hooyadii waxaa usugnaaday sudsun baa u sugnaaday waa goorma in yakun hadduu yahay limuwarisin kii dadka dhaxal siinayay hadduu u ahaado waladun ilmo hadday u ahaadeen kadaa kaa hore xaal uu la mid yahay ow amase ikhwatun walaalo hadday u ahaadeen xaalaani humaa labadoodu xaalaani laba xaaladoodu in lam yakun hadduusan ahaanin waladun ilmo lahu muwariska hadduusan u ahaanin ow amase ikhwatun haddaynan ahaanin lilummi hooyada hooyadii waxaa u sugnaaday xaalada hulun baa u sugnaaday saddex meelood meel duuna maa nuqsaanin ka dhimid la-aan iyadoo laga dhimin lizawji zawjkii waxaa u sugnaaday rubcun afar meelood meel in lam yakun hadduusan ahaanin weeye waladun ilmahuna halkan lisawji ninkii waxaa u sugnaaday islaanta qabay in huwa isagu lam yakun hadduusan ahaanin in huwa waladkii lam yakun hadduusan ahaanin rubcaani laba rubuc baa u sugnaaday zawjkii markaa walizawjatin zawjana waxaa u sugnaaday sunnun sideed meelood meel ka mid idaa idaa goortii waladun ilmahuna halkan uu yahay in lam yakun hadduusan ahaanin waladun ilmo lahaa iyada hadduusan u ahaaninna sunnaani laba sumun bay leedahay walibnu wiilkii ya'hudu wuu qaadanayaa kulla maalin xoolo kasta oo muuratin la dhaxlayo min bacdi man dad gadaashood buu qaadanayaa yarifuuna dhaxlaya dawma zamaanin zaman kasta laakiin warkaa lagu noqoya idaa goortay yatanawacu ay noocoobaan al abnaa'u carruurtii markay noocyo noqdaan oo labiya dhadiga qul markaa waxaa tidhaahdaa lilbinti gabadhii waxaa u sugnaaday xadun hal dheef ah lilfataa wiilkiina waxaa u sugnaaday xadaani laba dheefood uma kadibna albanaatu gabdhihii nasiibuhunna nasiibkoodii waxay qaadanayaan mubayanun mid la caddeeyey falitnataani labadii gabdhood iyo wamaa calaa wixii ka koreeyaay hulusaani baa u sugnaaday laakiinna warkaas lagu noqoye waaxidatan hal gabadh ah lahaa iyada waxaa u sugnaaday nisfun nis baa u sugnaaday ataa waa yimid biaayaatin aaya yutla biaayaatin aayado ayuu ku yimid oo min alqur'aani qur-aanka ka mid a yutla aayadahaasoo la akrinayo dhaxalkii ayuu meesha ka gudagalay dhaxalkana intiisa badan iyo qaabka loo kala dhaxlayo xoolaha maydku ka tegay tafaasiisheeda qur-aanka ayaa ka hadlay masaa-ishiisa ijtihaadigana saa uma badnaa yaa laysku khilaafsanya inta badan qur-aankaa nasan cabiray axaadiista nabigana salawatu rabbi wasalaamu caleyh way dhammaystirtay dadka wax dhaxla marka laba u qaybiyey dad mar walba ayaga aan la qadinin oo cidina ayna ka soka mari karin oo inta xaqood inta laga riixa dhaxalka aan la qadin karin waa kuwa la yidhaahdo alwaarisuuna cala addawaam haddayba joogaan waa inay wax qaataan ama hau yaraado ama hau badnaado dadka qaybtiisa labaadna waa qayb marna wax dhaxli marna inta laga soko maro dhaxalka laga qadinayo oo ka qadaya qoladaa marka ugu dambaysay wuu soo horumariyey dadka marnaba aan dhaxalka ka qadi karin kuwaas soo horumariyey faraa-idtoodiibuu marka soo horumariyey mana uusan kala qaadin casbo iyo faraa-id muusan kala qaadin farafka waxaa la yidhahdaa waa dadka ahlulfaraa'idku ama asxaabu alfaraa'idku waa dadka nasiibka qadaran leh wax qadaran oo go-an buu sharcigu u sameeyey ama sudus ama thulud saddex meelood meel nis buu leeyahay lix meelood meel wax go-an baa loo sameeyey asxaabulfaraa'id baa leedahay dadka qaarna wax go-an looma samaynine hadday meesha keligood noqdaanna xoolahoo dhan bay wada qaadanayaan haddii lala joogana dadkan la jooga markay wax dhaxlaan wixii usoo hadhay wada qaadanaya kuwaana casabaa la yidhaahdayo iyagana yani isagu saas muusan u kala qaadina kutubta kaleeta ayaa yani kala qaadaysa marka kuwa marka marnaba aan dhaxalka ka qadin ayuu wuxuuna yidhi waa aabbaha maydka aabbihii hooyadii carruurtiisa iyo labada isqaba waa shantaas yacni waxa weeye aabbuhu marnaba dhaxal ma waayo hadduuba joogaba hooyana marnaba dhaxal ma weydo ma qado carruurta maydku dhalayna marnaba ma qadaan waxaan marnaba qadin labada isqaba hadduu ninkii dhintay oo xaaskii ay joogtana marnaba ma qadi karto haddii ay xaaskii dhimatay oo ninkii joogana marna ma qadi karo shantaasi waa dadka marnaba aan lagu samaynin xajbiga kiisa loo yaqaano xajbu xirmaan laakiin waxaa ku dhaca nooca loo yaqaano xajbu nuqsaan baa ku dhaca oo mar baa la riixaayo waxoogaagay qaadan lahaayeen laga dhimaan laakiin ma qadaan saas macna iyagiibuu marka inoo galay waxay kala dhaxlaan wuxuuna yidhi aabbihii buu ku bilaabay aabbuhu wuxuu leeyahay xoolaha maydku ka tego ilmihiisu ka tegey lix meelood marka loo kala dhiga meel ka miduu leeyahay waase goorma haddii maydku carruur ka tegay weliba carruurtu hadday wiilal yihiin haddii wiilal uu ku jiro maydka carruurtuu ka tegay wiilal ay ku jiraan maydka aabbihii wuxuu qaadanayaa sudus buu qaadanaya lix meelood meel buu qaadan kadibna wuu iska tegaya ayib xaaladda labaadi waxa weeye in maydku carruur wuu ka tegay laakiin wax wiila kuma jiro waa gabdho markaana labuu isku darsanaya sudusna waxbuu kula axlayaayo gabdhaha wuu kula qaybsan gabdhaha qaybtoodii marka la siiyo waxa soo hadhana casabanimuu ku qaadanaya saas wey macnaha macnaha alfaradna waxbuu ku dhaxlayaa casabana waxbuu ku dhaxlaya waa markuu maydku ka tago dhadi keliya ka tago gabdho keliya ka tago aabbuhu sudus buu qaadan oo gabdhaha qaybta wuu la gelayaa asxaabulfaraa'idka wuu la gelayaa markii faradkiisii suduska gooni loo saaro ayagana waxay qaadan lahaayeen hadduu yahay ulutaan iyo hadduu nis noqdoba gooni loo saaro waxbaa soo hadhi doona isagaa casabanimo haddana u qaadan doona warkaasi waa warka uuna yidhi waya'hudu maa baqii bibayaan marka hore muxuu yidhi fasudsu lilabi in yakun limuwaritin muwaritku waa maydkii dhintay wa in yakun limuwaritin waladun halkaa dakarun baa ku jirta walad dakara hadduu leeyahay aabbuhu markaasi sudusun wax ku dhaxlaya waya'hudu maa baqii wixii soo hadhayna wuu qaadan maca sudusi wey goormo wey waa markuu walad ka tegay laakiin waladku uu yahay gabdho keliyay ayib aabihii xaalkiisaas xaalad saddexaad buu aabbuhu leeyahay oo maydku hadduusan carruurba ka teginba hadduusan maydku carruurba ka tegin wixii maydku ka tegay oo dhan isagaa qaadanaya hadday dad kale meesha joogaan oo matala maydka xaaskiisii oo kaleeto maaragtay hooyadii oo kaleeto dad kaleo dhaxalka wax kuleh hadday joogaan dadkaa kale dhaxalka lahaa markii la siiyo waxooda inta soo hadhay buu qaadanaya oo markaa muxuu ku qaadanayaa bimacnaa casabuu ku qaadanaya adiga warka gabagabaysi waxa weeye aabuhu marna waa casabo keliyuu noqdaa marna ahlulfardi keliyuu noqdaa marna casabe iyo wuxuu isku darsadaa ahlulfardiga khulaasadu waa inta ahlulfardi besa wuxuu noqdaa oo uusan casabanimada soo gelaynin markuu maydku uu ka tago wiilal oo ama hal wiil ama ka badan marna ahlu casabo besuu noqdaa oo waa markuusan maydku wax carruuraba ka tegin iyo carruurtooda ay sii dhaleentoona marna labadaba wuu noqdaayo markuu maydku gabdho ka tago markaas faradna waxbuu ku qaadano sudus wixii soo hadhayna casabnimuu ku qaadanaya warka murtidiisa waa intaas ayib aabbe marka halkaasu ku gabagabeeyey waxaana laga qaadanayaa macaanida saddexda xaale aabba inuu leeyahay aayadda qur-aankaa fii suurati nisa waliabawayhi likulli waaxidin minhuma asudusu mima taraka in kana lahu walad maydka labadii dhashay oo aabbihii iyo hooyadii ah mid walba wuxuu leeyahay sudus buu leeyahay maydku wuxuu ka tegey baa sudus laga siinayaa goormay sudus yeelanayaan oo mid walba sudus yeelanayaa in kaana lahu walad maydku hadduu carruur ka tegay saas maana in kaana lahu walad lama kala qaadin marka gabdho iyo wiilal hadday gabdho joogaan iyo hadday wiilal joogaanba laba gooroba horta sudus waxbuu ku qaada soo ma laakiin hadday gabdho keliya yihiin suduska waxaa loogu dari doonaa wixii soo hadhayna inuu casibanimo ku qaato saas maana ayib fain lam yakun lahu waladun baa layidhi haddii uusan ilmo lahayn waxaan u jeedaa hadduusan maydku wax carruura ka tegin wawariahu abawaahu labadii dhashay oo keliya ay dhaxlayaan faliummihi thulus hooyadii waa maydka hooyadii waxaa u sugnaaday saddex meelood marka loo qaybiyo dhaxalka meel ka mid aabbihii aaway marka waxaa la yidhi haddii maydku carruur ka tago aabbihiina sudus ha qaato hooyadiina sudus ha qaadato wixii soo hadhayna carruurtaa iskale sooma hadduusan maydku carruur ka tegin oo hooyadii aabbihii uun ka tegey hooyadii waxay leedahay saddex meelood meel aabbihiina soo soal ma maxaa laga fahma halkaa wixii soo hadhay buu leeyahy yani waa iska mafhuum waadica wa haddii wax la qaybinayey oo aad dad wax u qaybinayso ood tidhaahdo dadkana waxan isku leh way isku leeyihin oo tidhaahdo waad isku leedihiin waxan ee hebelo adigu waxaad leedahay intanaad leedahay intii kalena aad ka aamusto maxaa laga fahmaya kii kale un baa le soo maa waa qaca wasaas faliummihi ulus macnaa waxa weeye ulukaa wixii ka soo dhan aabihi baa qaadanay waa casabanimo ku qaadanay macnaha sidaas weyaan ayib marka xaaladaas hore oo yani waxa weeyaan in kana lahu waladun ama gabdho ha aadeen ama wiilal ha ahaadeen labadii xaalaa soo gelaysa xaalatu fardi iyo casabaduu ku wada qaadanayay iyo xaaladii fardiga keliya ah xaaladda casabada keliya uu yahayna fain lam yakun lahu waladun baa laga fahmayaa fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliummihi ulus baa laga fahmayaa inuu inta kale casabanimo ku qaadanayo saddexda xaalu marka aabba uu leeyahay warkiisana intaas ku gabagabayey wuxuu ku xijiyey hooyadii maydka hooyadii hooyadu waxay leedahay ayadu laba xaalo labada xaaladana waa fard ilaa casaba iyadu ma noqoteen hadduu maydku leeyahay uu ka tago caruur wiilal gabdho kala qaad ma leh ama walaalo maydka walaalihii oo hal ka badan labadaa mid ka mid a hadduu maydku ka tago hooyadu waxay wax ku dhaxlaysaa sudus haddii labadaaba la waayana hooyadu waxay wax ku dhaxlaysaa ulus ayadoo warka intaad ugegy warkeedu waaba intaaba lilummi sudsun in yakun limuwarisin maydka hadduu u sugnaado waladun ilmo ama lab ama dhanta kala qaad male aw ikhwatun ama walaalo xaalaani wayaan buku hadduu maydku caruur walaal caruur ka tago ama walaalihii ka tago hooyadu waxay leedahay sudus bay leedahay lix meelood meel bay markaa wax ku qaadanaysa in lam yakun lahu waladun aw ikhwatun he lilummi hulsun buu yihi duuna maa nuqsaane haddii labadaa midkood la helo waa shardi cadami ah iyo shardi wujuudi ah waay shardiga cadamiga waxa weye xaaladda labadaa labadaba la wada waayo oo meesha laga waayo hooyo ulud bay ku dhaxlaysaa shardiga wujuudigana midkood markii la helo hooyo sudus bay aadaysaayo waa la nusqaaminaya waa la dhimaya marka macnaha waa la riixayaayo xajbi waxaa lagu samaynaya xajbu nuqsaan baa lagu samaynaya macnaha sidaas weyaan ayadana aayadda qur-aanka baa sheegtay middii hore ee maydku markuusan waxba ka tegin ah aayaddii hore aabbaha ku lamaanisay oo weli abawayhi likulli waaxidin minhuma asudusu in in kaana lahu walad hadduu carruur maydku ka tago hooyo inay sudus wax ku dhaxlayso aayaddaasaa sheegtay ayib maxaa laga dambaysiiyey fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliummihi ulus hadduusan caruur ka tegin hooyo maxay leedahay markaa ulus bay leedahay maxaa laga sii dambaysiiyey waana sii caddeeyey fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus hadduu walaalo leeyahayna hooyadii suduskii bay dib ugu noqonaysaa adiga haddii uu caruur ka tagana hooyo sudus bay aadi hadduu walaalo ka taga hal ka badanna hooyo sudus bay aadi haddii labadaba la wada waayana hooyo ulus bay wax ku dhaxay saas way macnaha iyadana qur-aanka aayadahaasaa caddeeyo warkeedu waa istacadyahay walaalaha shardi waa inay mid ka badan yihiin hadduu maydku hal walaala ka tago hooyada waxba kuma samayn karo uluskeeday wax ku dhaxaysa saas way macnaha ta kale walaaluhu kala qaad ma leh ama maydka hooyiya aabbo walaalaha kula ahaadeen ama aabba keliya ama hooyo keliya lanna qur-aanku ma kala qaadin maxaa la yidhi fain kaana lahu ikhwatun baa la yidhi ka hooyo kuula walaala ah baa la yidhaahdaa ka aabba bes ah baa la yidhaahdaa kuwa ashiqadaa ikhwa la yidhaahdaa qur-aanku ma kala qaadin waa ilaaqay saas way maanaha kulligood marka way soo gelayaan ayib hooyadana warkeedu waa intaa ayib waa meesha wadaadada soomaalida dhihi jireen habar walad weyday oo walad waladkii weyday oo walaalo tacadudo weyday ulus la waylcadda bay dhaha yani hooyo walad weyday oo maydka waladkiisa macnaha oo waladkaa waladkii weyday ilan ilmaha ilmuhu sii dhalo ee dhacalka wax ku leh iyaguna booskii ilmaha imaanayaan markii la waayo ilmaha hooyo walad weyday oo waladka waladkii weyday walaalo tacadudana weyday oo hal ka badan markaas ulud la waylacatay ulud qaadatay wa warkaadu intaas ku dila iyada ayib waxaa inoogu xiga oo uu ku xijiyey zawjka ninka haddiiba aada maqasho nin baa meesha joogo wax dhaxlay oo zawjnimo wax ku dhaxlay waa inaad garato waxa la dhaxlayo haweenaydiisii baa mayd oo meesha taal saas macanaa haddii la yidhaahdo haweeney baa xaasnimo wax ku dhaxlaysana qasab ninkeedii baa meesha yaalloo la dhaxlaya leanna labadooda isuma yimaadaan soo marta labadooda isuma yimaadaan haddii marka zawj uu yahay haweenaydiisa uu dhaxlayo hadday carruur ka tagtay carruurta ama isaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho carruuray dhashayba hadday joogaan zawjku rubuc buu wax ku dhaxlaya carruur ay dhashay haddaynan jirinna zawjkii nis buu wax ku dhaxlaya warkiisu isaga waa iska fududiy allah subxana wa tacala wuxuu yihi walakum nisfu ma taraka aswaajikum in lam yakun lahunna walad waxaad leedihiin raggiiow xaasaskiinu waxay ka tagaan niskii baad leedihiin haddayna carruur ka tegin wey xaasasku haddayna carruur lahayn oy sidaa ku dhintaan waxay ka tageen niskii baad leedihiin fain kaana lahunna waladun falakum rubucu mima tarakna hadday carruur ka tagaanna waxay leedi waxaad leedihiin waxay ka tageen afar meelood meel oo markaa carruurta waxay ku samaynaysaa xajmu nuqsaan bay ku samaynaysaa way durkinaysaa odayga saas way macnaa ayib zawjadii baad ku timid xaaskii ninkeedii hadday dhaxlayso ayadana sidii oo kale unbaa la odhan hadduusan ninkeedu wax carruura ka tegin ama iyada ha ka dhalo ama mid kale ha ka dhale wax carruura oo dhale kamuusan tegin markaa waxay wax ku qaadanaysaa rubuc afar meelood meel bay qaadanay haddii uu carruur ka tagana ama hal ha noqdo ama ha ka badnaado wiilal ha noqdo gabdha ha noqdo kala qaad male hadduu carruur ka tago markaas sideed meelood meel bay qaadanaysaa sumun bay markaa ku dhacaysa iyadana qur-aanka alla subxaana wa tacaala uu nasan ku sheegay walahunna arubucu mima taraktum dumarkiinii aad qabteen waxay leeyihiin afar meelood meel bay leeyihiin waxaad ka tagteen in lam yakun lakum walad waa haddaydaan carruur lahayn haddaydan carruur ka tegin fain kaana lakum waladun haddaad carruur leedihiin oo carruur ka tagteen falahunna athumunu mima taraktum marka waxay leeyihiin sideed meelood meel wixii aad ka tagteen ayib taasina waa inta iyadan marka kala qaad male hadday xaasasku badan yihiin xaaladda rubuca ay qaadanay ay qaadanayso xaasaska faraha badan rubucaasay wadaagayaan hadday xaaladda ay sumunka qaadanaysana xaasasku hadday badan yihiin waxay sumunkaasaa la wadaajinaya oo ka dhexeeya maanaa sidaas wey oo si siman loogu qaybinaya intaana waa ninkii ama xaaskii carruurtiibuu marka u yimid oo qeybta ugu dambaysa ee iyagu marnaba aan dhicina wuxuu yidhi carruurtu waa la kala qaadaya hadday wiilal yihiin oo bas ah waa wiilal bas markii dadkii dhaxalka lahaa loo qaybiyo wixii la siiyo wixii ka soo haray sugaan iyagu tegey hooyana waa ka tegey xaasna waa ka tegey matalan kama soo qaad hooyadii baa waxeeda laga siinayaa xaaskii baa waxeeda laga siinayaa dadkii kale ee xaqa lahaabaa la siinayaa wixii u soo hadhay wiilashu qaataan ama ha u yaraado ama ha u badnaado wuxuu ina yidhi waalibnu ya'hudu kulla maalin muuratin min bacdi man yarifuuna duuna zamani dadkii dhaxalkalahaa marka waxooda la siiyo kadib wixii u soo hadha xoolihii la dhexlayay ayuu qaadanaya wiilka hadday isku jiraanoo carruurtu ay wiilal iyo gabdho isku jira yihiin wiilal iyo gabdho isku jira marka wiilasha iyo gabdhahaasi way isla dhaxlayaan wixii looga tegay cid kaloo baxalka wax ku leh hadduusan ka tegin waalidkoodna iyagaa wixii isku isku qaadanaya cid kaloo dhaxalka laleh hadduu ka tegayna markii ciddii kale dhaxalkiisa la siiyo iyagoo wixii usoo hadha bay wiilashiiiyo gabdhihii isla qaadanaya wiilashiiiyo gabdhihiibaa haddana loo qaybinayaa oo waxaa la siinayaa gabadhana meel wiilkana laba meelood waa meesha uuna yidhi laakin id yata idaa yatanawacu alabnaa'u qul lilbinti xadun lilfataa xadaani saas way macnaha waata qur-aanka alla ka cabira subxana wa tacaala yuusiikum allahu fii wlaadikum lildakari milu xadi lunfayayn alla subxaana wa tacaala carruurtiinu idinkala dardaarmayaa wiilka waxaa u sugnaaday labka ah laba gabdhood dheeftood buu leeyahay laba gabdhood dheeftay qaadan lahaayeen buu halkii wiil leeyahay macnaha sidaasu alla subxana wa tacala ku caddi ayib xaaladda saddexaad waa hadday gabdho kaliya yihiin maydku carruurtu ka tegay waa gabdho bis hadday gabdho kaliya yihiin waxaa la kala qaadayaa inay hal gabadha tahay iyo inay ka badan yihiin hal gabadha hadday tahay nis bay leedahay xoolihii meesha yaalay laba meelood baa loo kala dhigayaa meel bay qaadanaysa hadday ka badan yihiin laba ka badan yihiin waxaan ujeeda hal ka badan yihiin oo laba iyo saddex ay noqdaan gabdhahaasi maydku dhalay waxay qaadanayaan saddex meelood laba meelood bay qaadanayaan saddex meelood baa loo kala dhigaya laba meelood bay qaadanayaan meelna dadkii kale usoo hadhaysa ee casabada ahaa maanaha ayib iyadana allah subxana wa tacaala aayadda qaybteeda dambe waa kaga hadlay fain kunna nisaa'an fawqa tnatayni falahunna huluta maa tarak hadday carruurtii yihiin dhadig gabdh hadday gabdho yihiin oo laba ka koreeya labaduna waa la mid laba iyo wixii ka koreeyaa waxay leeyihiin maydku wuxuu ka tegay saddex meelood laba meelood wain kaanat waaxidatan falaha nisfu hadday hal gabadha tahayna nis bay leedahay carruurtii warkoodi waa intaa marka laba xaalay leeyihiin marka laba xaalay leeyihiin xaaladna waa lala joogaayo dad la dhaxlayaa jira xaaladdaa waxaynu nidhi markay waxoodii dadkii dhaxalka lahaa la siiyo waxa soo hadhaa saa loogu qaybinaya xaaladna maydku dad kaloo wax dhaxlaba kamuusan tegin waa iyaga un hadday xaaladaa tahayna iyagaa saa u qaybsanayo dee cid kaleba loo joogtaba sidaas way macana marka carruurtu waa intaa wiilal keliya hadday yihiin wixii soo hadhay sugaan oo qaataan haddaan cid wax dhexlaysa jooginna iyagaa iska wada qaadanaya si siman baana wiilasha wax loogu qaybinaya wiilal iyo gabdho hadday yihiin sidoo kale wey laakiin wiilasha waxaa la siinayaa gabdhaha labalaabkooda hadday gabdho keliya noqdaan hal gabadha hadday tahay waxay leedahay nis hadday ka bataanna waxay leeyihiin saddex meelood laba meelood bay leeyihin carruurtana warkooda waa intaa macna intaasi waa inta aan marnaba la xijaabin marnaba wax ma qabaan haaliba way macna marmar bay sheegaan fuqahadu casabada carruurta mar waxaa dhici kartay leeyihiin inta wax la qaybsado inay waxba usoo hadhi waayaan ooba laguba kala tagaba waa suroobi karta laakiin waa naadir ma badna haadii midani buu ku yidhi alfaraa'idu waa faraa'idtii wey waa waajibaadk waa yani maqaadiirtii sharicadu qadartay iyo sidai wax u qaydisay wey goynta waxyaabaha ay goysay wey taasoo hudibad yacni la tirfac tiray tahdiibka waxaa la yidhahdaa shayga waxyaalaha aan loo baahnayn ee zawaa-idda marka laga jaro hudibat waa la waa la macnaa waxa waa la tirfac tirayo waa la nadiifiyey bicinaayatin maca cinaayatin dadaal baa dadaal sababti dadaal lagu bixiyey sababtii baa tahdiibka lagu sameeyey tahdiibka way kuu imaan ka samari sidii midho oo kale ayadoo ah alqariibi ee dhowaa addaani ee dhowaa ismacno kuwa dhaxlaya cala dawaami sida joogtada wax u dhaxlaaya hum iyagu abun aabbawey ummun iyo hooyo wa abnaa'un iyo wiilal carruurtu dhanbu ka wada abnaa'un taasuu hadda ina yidhi wiilal keliya maaha yacni bimacnaa awlaad buu ka wada leanna sida ayna wiilashu marnaba u qadin bayna gabdhuhuna u qadin gabdhuhu maydku dhalay marnaba ma qadan saas way macana wa abnaa'un iyo carruur kadaa waxaa la mida kaa hore azawjaani labadii yani ninkii iyo xaaskiisa labadii isqabti wasudsu sud fasudsu suduskii lix meelood meel lilabi aabbihii buu usugnaa in yakun hadduu yahay weeye limuwaritin maydkii la dhexlayay hadduu usugnaado waladun ilmo hadduu usugnaado muwarit haddaad maqasho muwarit waa bimacnaa waa ka dadka dhaxal siinaya oo yaa dadka dhaxal siinaya waa ninkii xoolahan uga tegay wa waa maydkii macnaha leanna xoolahan isagaa dadka uga tegay kaana isagoo dhaxalkii uqaybinaya siinaya oo kale laga dhigay marka muwarit muwarasna waa la dhixli karaa laakiin xoolaha inta badan loo isticmaala ayib in yakun hadduu yahay limuwaritin maydkii dadka xoolahan uga tegay hadduu u ahaado way waladun caruur hadday u ahaadaan hadday caruur u ahaadaan ama gabdho ha ahaadeen ama wiilo ha ahaadeen caruurba hadduu ka tago waxa uu aabbuhu qaadanayaa sudus caruurtaa waxaa la mid a wiilashu caruurtay dhaleen ayaguna nafsi shay bay noqonaya markii caruurtii maydka la waayo caruurtii buuxinay oo axkaamtii caruurta qaadanaya ayib waya'hudu wuu qaadanayaa maa baqiya waxa soo harayna wuu qaadanayaa bibayaanin cadaan buu ku qaadanaya cadaan sababta goormay wax soo haraan goormay wax soo haraan caruurtu markay joogaan caruurta maydka markay joogaan kuwee waxambeeya kuweesa waxambeyn gabdhaa waxambeeya gabdhaa wax ka taga laakiin hadduu wiil joogo waxba kama tago sooma halkaasaa waxaynu ka fahamnay waya'hudu wuu qaadani maa baqiya wixii soo hadhay waa goorma waa markay un gabdho joogaan sooma markay gabdho joogaan suduska wuxuu ku darsan doonaa wixii gabdhuhu ka tageen ee ka hadhayna wuu qaadana saas macana ayib in lam yakun hadduusan ahaanin waladun wax ilmo ah waladulwaladna waa la mid waladulibni maandhiila hadduusan wax caruura uusan u ahaanin yanalnahu dhaxalkii wuu qaadanayaa aabbihii jamiicahu dhammaantiiba isagaa qaadanaya goormuu qaadanayaa haddii wax cid kaloo wax dhaxlaysa ayna meesha jooginna isagaaba iska wada qaadan hadday dad kaloo dhaxalka wax kule ay joogaanna dhaxalka dhammaantiibuu wada qaadan goorma min bacdi man dad gadaashood buu qaadanaya warisuu dhaxlay bikulli awaanin waqti walba dadkii dhaxalka lahaa ee la joogay markay qaataan waxoodii wixii soo hadhay buu dhammaantii qaadanaya oo hadday dad kaloo dhaxal la joogaan haddayna dad kaloo dhaxal la jooginoo isaga keliguu noqdana isagaaba iska wada qaadantay markaa lilummi hooyadii waxaa u sugnaa sudsun lix meelood meel in yakun hadduu ahaado wey limuwaritin maydkii dadka dhaxalka siinayo mayd xoolahan uga tegay waladun hadduu caruur u ahaadeen wey hadday caruur ka tago maydku hooyo sudus bay tegaysaa aw amase ikhwatun walaalo kadaakaa hore xaalu la mid yahay aw amase ikhwatun walaalo hadday maydka u ahaadaan xaalaani humaa labadaasi xaalaani laba xaaladood wa hadduu caruur uu ka tago maydku walaalihii oo hal ka badanna sidoo kale hooyo sudus bay aadaysaa in lam yakun hadduuna ahaanin waladun caruur lahu muwaridka haddaynan caruuri u sugnaanin aw amase ikhwatun ama aynan wax walaalihi u sugnaanin oo hal ka badan way halku waa tira madooriyo wey halku waxu bedeli kara majiro aw ikhwatun ama walaalo aynan u sugnaanin lilummi hooyadii markaa waxaa u sugnaaday hulsun saddex meelood meel duuna maa nuqsaanin dhiir la-aan iyadoo laga dhimin waxay qaadanaysaa suduskeedaasay qaada waxaan uluskeedaasay qaadanaysa lisawji rubcun zawjkii xaaskan la dhaxlaya qaday waxaa u sugnaaday rubcun afar meelood meel goorma in yakun hadduu ahaaday waladun ilmo hunaa halkan hadduu ahaaday xaaskiisa la dhaxlayo hadday caruur ka tagtay ama isaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho caruur dhexeeday ka tagtay kadalika wiilkeedu caruurtu sii dhalay iyaguna booskay soo geli marka carruurteeda la waay lizawji ninka waxaa u sugnaaday in huwa isagii lam yakun hadduusan ahaanin huwadu xaggay u noqonaysaa waladkay u noqonaysaa lisawji ninkii waxaa u sugnaaday in huwa waladkii lam yakun hadduusan ahaaninoo walad la waayo zawjkii maxaa u sugnaaday rubcaani laba rubuc baa u sugnaaday rubcaani bimacnaa nisfi waay laba rubuc maxay ka baxaan laba rubuc waxay ka baxaan sideed bay ka baxaan sooma laba rubuc sideed bay ka bixi karaan ama waxay ka bixi karaan afar bay ka bixi karaa sooma afar labadeeda rubuc isugee afar rubceedu waa hal rubceeda kalena waa hal soo laba ma laba afar u fiiri meeqabay laba iyo afar markaad isu fiiriso waa niskeed waay a saas maaa rubcaan haddii lagu yidhaahdo iyo haddii niski lagu yidhahdo macnuhu waa isku mid saas maana ayib walizawjatin zawjo waxaa u sugnaaday sumnun baa u sugnaaday sideed meelood meel ka mid a goorma ay u sugnaatay idaa goortii waladun ilmo ruunaha halkan uu ahaa markuu ninkeedu caruur ka tago ama iyada ha u dhalo ama macandila ama iyadu ha u dhasho ama haweenay kale ha u dhasho in lam yakun hadduusan ahaanin laha iyada waladun ilmo hadduusan u ahaanin in lam yakun hadduusan ahaanin waladun ilmo lahaa iyada sumnaani lahaa iyada waxaa u sugnaaday sumnaani laba sumun baa u sugnaaday in lam yakun hadduusan ahaanin waladun ilmo liman lizawj waay zawjkii hadduusan wax ilmaa ka tegin lahaa iyadii waxaa u sugnaaday markaa ay dhaxlaysaa sumnaani laba sumun bay dhaxlaysaa labada sumunna maxay markaa waa rubac asumnaan huwa rubac saas maana yacni waxa weeyaan waa sumun sumunku sideed buu ka baxaa sooma sideed sumunkeedu meeqa wa waa hal sumunkeeda kalena waa hal soo laba ma rubuc sideedda rubuceedu meeqa waay sideed bal afar u qaybi meeqa waay raalaba saas way macana haddaad sumnaani tidhaahdo iyo haddaad rubuc tidhaahdo waa isku macno leanna sumunku labada sumun waa sideedda rubuceeda waay haddaad laba sumun dhahdo iyo haddaad rubuc dhahdo waa isku mid isagu marka maadaama uu yani jix gabayo tirinahayo uu doonayo inu wax isku hagaajiyo sumnaanida wax ugu hagaagaya sumnaani buu baydka ugu hagaagaya laakiin hadduu ina yidhaahdo masalan waxa wey rubcun ina yidhahdo baydkaa ka shaqay sooma saas weyaan macnuhuna waa isku mid ayb wlibnu ya'kudu kulla maalin muuratin wlibnu wiilkii ya'kudu wuu qaadanayaa kulla maalin xoolo kasta oo muuratin la dhaxlayo dhammaan wuu isku duuduubanaya haddaan lala joogin oo cid kaloo dhaxalka wax kula ayna jooginna saasuu ku qaadanaya hadday badan yihiinna saas unbay ku qayb si unbay u qaybsanaya hadday dad kaloo dhaxalka wax kula ay joogaanna wuxuu qaadanayaa xooluhuu qaadanayaa goorma min bacdi man dad gadaashood buu qaadani yarisuuna dhaxlaya dawma zamaanin zaman daa'imidii waqti walba way macna dadkii dhaxalkana waxoodii marka la siiyo wixii soo hadhay wiilkaa isku iska qaadanaya hadday laba wiil yihiin iyo saddex wiil yihiinna la mid waay macnaha wiilashu wixii u soo hadhay qaataan haddii dad dhaxalle ay joogaan dad dhaxalle haddaynan jooginna iyagaaba iska wada qaata wixii maydku ka tegay ayib laakiin warkaa lagu noqoyo waxbaynu raacinaynaay idaa goortii yatanawacu ay noocyoobaan alabnaa'u carruurtii markay noocoobaan oy noocyo noqdaan oo lab iyo dhadig noqdaan wiilal iyo gabdho qul markaa waxaad tidhaahdaa lilbinti gabadhii waxaa u sugnaaday xadun hal xad ah lilfataa wiilkiina waxaa u sugnaaday iigaarkii xadaani laba xad buu leeday gabadhu hal qayb bay leedahay iyo hal saami hal qayb wiilkuna laba qaybo saas maana oo macnaa waxa weyaan haddii wiil iyo gabadh ay ay hooyadood ama adoor wada dhaxlayaan xoolaha saddex meelood baa loo qaybinaya laba meeloodna wiilkaa la siin meelna gabadhaa la siinaya saas maa mar walba wiilku waa laba laab ayb meeshaas waa meelaha acdaawul islaam ay diinta waxoogaa ay dadka markay doonaan inay ka shakigeliyaan dumarkana inay luunsanadaan oo ay baadiyayaan ay doonahayaan meelaha ay ka galaan bay ka mid tahay oo yidhaahdaan taqriiban yidhaahdaan islaamku waa cadaalad ma samaynin oo gabdhaha wuu ka eexday laakiin sawaabku waxa weeye xikmadda uu islaamku wax ku dhisay waa mabda mutakaamil ah waana cadli xagga ilaahay ka soo degay subxaana wa tacaala ee xasana waxaa sameeya makhluuqaa sameeyey rabbigii addoommada abuurtay ma kala xigaan alla kacabsi iyo taqway ku kala xigaan laakiin xukumkani fahamka iyo fiqiga uu ku dhisan yahay miday gaala fahmi karta maa gaala iyo gaala raac iyo munaafiqiin iyo kuwo aan iimaan lahayn waxay gaari karaan maaha meel fog buu sharcigu wax ka fiirinaya masaladan oo kale waxaa wax lagu dhishayaa shareecada islaamku qaabkay wax u dejishay waxa weeye dumarku xaalad walba kafaaladoodu cid bay saaran tahay xaalad walba mas-uuliyadooda iyo kharashkooda iyo biilkooda iyo masruufkooda iyo marashadoodu dad bay saaran tahay hadday gabarh tahay aabbaheed buu saarayn aabbaheed haddii la waayo walaaladeed buu saarayn haddii la waayo adeeradeed buu saarayn hadday la guursado ninkeeduu saarayn hadday hooyo tahay carruurteeduu saarayn iyadu mar walba waxa weye waxeedu bannaanku iska yaalla laakiin ninkii wixii nin la dhihi jiray isagaa xil fuulayaa oo mas-uuliyadi fuulaysa reerkiisa iyo gurigiisa isagaa laga rabaa carruurtiisa isagaa laga rabaa gabdha ay walaala yihiin haddii cid uga sokayso ay tir isagaa laga rabaa qaraabadii isagaa laga rabaa ayb sooma kala culays badna marka maadaama ninka culaysyo badan iyo mas-uuliyaad fara badan la saaray baa dhaxalka sidaa loogu kordhiyey gabadhana maadaama waxeeda in wax loogu daro mooyaane aan kharasba saarnayn baa waxoogaagaa loo siiyey waa cadaalad marka meeshii ugu dambaysay waa masalada shalay ka hadlaynay oo lahayn maalinteedu ma shala darabmeeda garmaayo cadaaladda iyo simidda farqi baa udhexeeya simidda iyo cadaaladdu waa kala duwan yihi ayadoo shaygu uusan sinayn buu haddana cadaalad noqon kara miihaal tawdiixiya masala haddaan samayno wiilkii kaba soo qaad kaba soo qaad kun iyo shan boqol oo doolar buu odaygii uga tegay wiilkiiyo gabadhii kunkii wiilkaa qaadanaya gabadhuna waxay qaadanaysa shanta boqol bay qaadanaysa wiilkii gabadha lafteeda isagaa mas-uulka ah berri bay noqotay inuu guursado guurka qarankiisa isagaa laga rabaa sooma meerkii baa laga rabaa gurigii inuu dhisaa laga doonayaa biilkii baa laga rabaa reerkii inuu la xidhiidaa laga rabaa mas-uuliyaad baa fuulahay kunkan doolar ee looga tegey intaa ma ugu filan tahay mise daalac baa loo raaci doona ficlan daalac baa loo raaci doona gabadhii kama soo qaad shanteedii boqolee doolar iyagoo haysataa la guursaday kun iyo shan boqol oo kaloo bihiraa loogu daray guri lagama rabo dhiil lagama rabo masruuf lagama rabo waxoogaageeda ama meel bay dhigan ama dahab bay ku gadan ama dukaan bay ku furan ama way shurqeen meeshaas waa cadaalad badani kama muuqato laakiin gaal iyo gaala raac fahmi maayaan nasiib xumo weyn waxaa ah muslimiintii laftoodii iyagoo diintii dacwadooda in haddana jiranayn waxayse ka baxaysaa in fiqiga iyo fahamka iyo qaabka shareecadu wax ku salaysay in la fahmo markii nidaamka dhaqanka ee bulshadu ku salaysan tahay nidaamkii islaamiga intuu ka guuro nidaam gaala u guuro marka tashaawulaad baa imaanaya oo gabadhuba iyadaa shaqaysato iyadaa xamaalato iyadaa koobkeeda kaysato kildhigeeda kaysato sikadeeda galato isaguba u gashaaye dee maxaa looga badiyey marka waa nidaam ka baxsan kii islaamka laakiin nidaamkii islaamku wax ku saleeyey bulshadiisana ay uu ku dhisay andimadiisa iyo tashriicadkiisa uu ku dhisay waa cadaaladdaasay masalada ku salaysanta macnaha ayb buhunna nasiibkoodu iyo qaybtay qaadanayaani mubayanun mid la caddeeye weeye falitnataani waa kan marka caddayntii waa falitnataani labadii gabdhood iyo wamaa calaa wixii ka koreeyaay hultaani buu leeyahay saddex meelood meel saddex meelood laba meelood laakina waaxidatan hal gabadh ah lahaa iyada waxaa u sugnaaday nisfun baa u sugnaaday maydku hadduu gabdho keliya ka tago mid hadday tahayna nis bay leedahay mid hadday ka badan yihiinna saddex meelood laba meelood bay isku qaadanayaan saas bay macnaha hataa waa yimid biaayaatin aayado ayuu ku yimid oo min alqur'aani qur-aanka ka mid a aayadahaasoo yutla la akrinayo waa aayadaha ka bilowda yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mitlu xabdi lunfayayn aayadda ka dambaysa ee walakum nisu maa taraka aswaajukum aayadda ka dambaysa ee suuratu nisaa ku dhammaanaysa يسألونك right يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام سدحنا آيات بعد حلقة أرورية سدحنا آيات بعد حلقة أرورية سدحنا آيات مركي اللقود ضرب دور حديث وقصة عروة حديث النبي كمل الصلاة ربي السلام عليه بحلقة واحدة لهم بكاوة مقربة بس معنا بحلقة واحدة لهم بكاوة مقربة طيب كذب وحيري إن نفسد الأب وارثا فمقامه للجد يحجب عصبة الإخوان والجد فهو أبو أب لا غيره أنك وحوكا قلي ببتي بحلك وحكولها لكن مرنا قضى والله قصك مرة مرنا في كسك انتي ويان بحلك وحكيها وعقوب الله للجد أووجه أسمنا يحجب حاله الحجاب يو قدنيو عصبة الإخوان ولا لها عصبة ولا لها عصبة نمت فضو الحجاب يو قدنيو والجد أووغ عن كهل ليناي فهو إسه أبو أب آباء به وآباء به لا غيره غير ما كوكا كما الله إيه تفهم فهم بوكو يريد مقالي أراضي لفهم فهم ذي عرفان نتجر شو صاحب فهم في فهم بكل ولجدة أي يوحى أسرنا علي سدس سدس ما أسرنا علي فحقق حقيقي وصفها أي يدى صفان يدى حقيقي أي يدى كهلين صفان يدى كرو ومعيدة أم هو يوي يتاشي أم hooyo weeye oo liummin hooyadaa u sugnaatay aw amase abin liabin aabbahaa u sugnaatay bibayaanin caddaan sababteed wa shardu shardiguna waxa weeye fil miiraasi dhaxalka dhexdiisa shardiga ku ay labadoodu wax ku dhaxlayaan allaa xaajiba waa inuusan jirin ayeeyadaa wax ka sokeeyo xijaaba ka abin sida aabbo oo kale wa ummin iyo sida hooyo oo kale id cilladuna waxa weeye humaa labadoodu إذ وقتك ده هما لبضوا حيان لبضوا الأيهم علي أووغا مركي آبال لوايو أووغا بوسكي سإيماني أحكام في صدح لي حالها الأسوة الشيقني آبا مركو آبا ميسا كبحو أووغ شوبو صدح لي حالها آبا لهابو مريا ومحيث لك حال مرء آبوه عشرة كليئها صباح هي مرء أهل الفرض كليئها هي مرء لو يشكد بسنة صباح صدح لحالة جدك ومري مرسي أبا لواهي شروطه كمرينا وأنتي آبوه كمري مرء ميتك قبل كليئة كتبه فرضنا وقرح لي عشرة وقرح صباح markuu wiilal ka tago ay meesha wiilal soo galaan ama gabdhaha la joogan ama keligood ha ahaadeen fardi keliyu ku dhaxlay markuu wax carruurana uusa ka teginna casabuu ku dhaxlay sidaas jadku jidkiibuu maraya laakiin jadkaasi waa kee jadkaasi waa jadka saxiixa ah waana jadka wax dhaxla waa jadka aabbaha xaggiisa ka yimid wa amaa jadka xagga hooye ka yimid isagu dhaxalka waxabuu ku leh dawul arxaam weeyo markii la waayo dadkan kale dawul arxaamku dhaxalka wax ma ku leeyihin mise kuma laha baab gooni aan u tegi doonaa waa masala khilaafiya amaa dadka aanulfardigana ka mid maha casabadana ka mid maha jadkan ka hadlayna waa jadka aabbaha dhalay saas way macana ayib isagu marka dhaxalkiisu waa noocaas ayeyadii waa ku timid ayeyadii intaynaan taa ka gudbin masale kaloo inoogu daro wuxuu yidhi hadday awow iyo maydka walaalihii meesha isugu yimaadaan maydka walaalihii iyo awowgii waa awowgii aabbo wuxuu leeyahay awowgu walaalaha wuu qadinayaa xoolahana isagaa qaadanaya wuu xijaabayaa mas'aladaasi waa masala khilaafiya waana madhabkaynu naqaanay shaaficiyada madhab ka gedisan wa madhabka shaaficiyada iyo weliba maalikiyada iyo xanaabilada saddexdaa madhabba waxay qabaan jumhuurtoodu haddii jad iyo ikhwa ay meesha wada yimaadaan way isla dhaxlayaan waxa meesha yaalla ikhwada laga hadlayana garo waa ikhwa liabin ama ikhwa ashiqaa wey ikhwa xagga aabbihi xagga hooye ama xagga aabbaah amaa ikhwada xagga hooye ah ayaga waa la isla ogol yahay awowga inaysan waxba la dhaxli karin awow hadduu meesha yimaado walaalaha xagga hooyaa iyagu meesha waa ka baxayaan wuu xijaabayaa laakiin walaalaha laysku haysto miyuu xijaabayaa mise way la dhaxlayaan waa walaalaha xagga hooye xagga aabba ama xagga aabba keliya kuwaasi marka muran adag adag adag baa ka jira bayna salaf oo saxaabadu ugu horreeya koox madhabkan hadda wadaadku uu maray oo inuu sidii aabbuhu uxijaabi ku jiray oo kaleeta jadkuna u xijaaba oyna dhaxalka waxba ku lahayn awoowa hadduu meesha joogo walaalo inay waxba lahayn ayaa waxaa ku tegay abubakr sidiiq saxaaba uu hogaaminayay abubakr sidiiq caaisha mucaad ibnu jabal ibni cabbaas ubay ibnu kacab kayrkood cabdullahi ibnu zubayr taabiciin fara badan a'immada afarta waxaa ku tegay abu xaniifa waxaa ku tegay sidoo kale daawuudun zaahiri madhabka daahiriyada isxaaq ibnu rahwiya saaxib imaam axmed imaam axmed laftiisa riwaayo ka mid riwaayaadkiisa culimada shaaficiyada waxaa doortay oo maray musani iyo ibnu jariiri tabari iyo keyrkood waa madhab marka culimo badani ay ku tageen oo saxaabada iyo taabiciintiiba waxayna daliishanayaan waa daliilkoodu ma xoog yara labada qoloba markaad aragto isdilaalkoodu masaladu masalo fudud maaha waxay daliishanayaan qur-aanka awowga wuxuu ku magacaabay aabe aayado fara badan bay kusoo arortay qur-aanku awowga wuxuu u yaqaanaa aabbaa loo yaqaanaa waxaa ka mid ah watabactu millata aabaa'ii ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub yaa iskala hadalkaa nabiyllahi yuusuf calayh salaam watabactu waxaan raacay millata aabaa'ii aabbayaashay diintoodii ibraahiim isxaaq iyo yacquub aabbihiisa xaqiiqigaba uu yacquub sooma laakiin labadan kale waa awowgiisii koobaad iyo awowgiisii labaad wa haddana qur-aanku aabbu ku magacaabay mar haddiiba qur-aanku aabba ku magacaabay xukumkii aabba waa in la siiyo markaasay marayaan waana madhab xoog badan qolyaha kale tafaasiil fara badan bay leeyihiin saas way macana marka masalo hadalkeedu badan yahay wey laakiin muhiimadu un hadda ra'yigu maray inayna fahno yaa qaba iyo maxaa la daliishadeen wey macana ayib irtixaabkeeda hadda ma jirta haddii la yidhahdo marka walaalaha wuu xijaabaya waxba lama dhaxlayaan bimacnaa waxa weeyaan jid hadduu joogo walaalo way qadayaan qolyaha kalena de waxay leeyihin waa loo qaybinaya qaabka loogu qaybinayo tafaasiil badan bay leedahay masalatu aljad walikhwa
iyo cumar bn khadaab iyo waa masale aada looga baqi jiray bay masaaisha saxaabadu yani waxa weeyaan ay qaar badani fooda gelin waayeen qaar badanna ay cabsi badan ka muujiyeen bay ka mid tahay maxaa yeelay mas'alo nasle ma ah waa masale ijtihaadiya masale ijtihaadiya meeshana xoolaa la qaybinayaayo yaa xaqulayaasha ulahayn weeyaano khatar weeye xaq uu hebel lahaa haddaad hebel siiso adaa berrinta lagu soo istaajinayo saas way macnaha yacni ninkiina ugu dhiiran waa ninka ugu dhiiran masalatljad walikhwa iyo ninkii doonaya inuu naar ku dhaco jad iyo ikhwo kala xukun iyo aqwaal noocaas oo kaleeta oo taxadar badani ka muuqdo waa saxaabada iyo taabiciinta laga soo guurinaya macnaha ayb ayeeyada markaynu u nimaadno ayeeyada markaynu iyada u nimaadno ayeeyada horta dhaxalka iska leh waa labo ayeeyadaada xagga hooyo iyo ayeeyada xagga aabbo labaduba dhaxalkay leeyihi hadday wada joogaan si siman baa loogu qaybinaya hadday middood joogtana midday joogtaan la siinaya labadoodubana isma xijaabaan waa sida raajixa qaar baa waxay leeyihiin ayeeyada xagga hooye ka timid baa xoog badan oo ta aabba waa laga xoog badan yahay laakiin sida sawaabka waxa weeye labaduba waa laba ayeeyo oo saxiix ah waana siman yihiinoo maydka waa u siman yihiin dhaxalkana way qaysanayaan hadday wada joogaan hadday kala maqan yihiinna tii joogto unbaa qolba qaadan oo midooda hadday joogto tagalada dhibataan ka wada macna ayib
ومدى ويمدون ولجدة سدس فحقل وصفها أم لأم أو أب ببيان ساسي معنى يعني لبدا في لبدا بحلية وحي وحكو بحلية نوال لح ميلوت ميل أيهي هالكاس وحكا جديس المقالة مش يدوني ما كتمان أيهي السدس ما يكون عشان دليل كذا لو حديث دورة قصة عروتي أو حكم إذا مركز لسوق هي صحيح قاري سه وحكم إذا حديث كمغيرة بن شعبة هي محمد بن مسلمة في السنن وحين وضعوا ضم كمر قاتل الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس نبي بإنه أي يد اللي حملوا مال فولها كسي أي لو وضعوا ضم كمر قاتل الآن وحكم الحديث كبريدة عند أبي داود النبي يقول صلى الله عليه وسلم للجدة السدس أي يد اللي حملوا مال بيننا فإن لم يكن دونها أم إن لم يك... إذا لم يكن دونها أم عدين هو يكسبين وحكم الحديث عبادة المصامد ويسجل معناه وحويان نبي إنه جدد وحكمي سدس وحكمي لا بقى ييو سدس إنه سدس وحكمي إنك سوى ضعيف هاي لكن هذا الشواهد سكوح وجيتنا يا مركع أي يدا إن السدس لا هاي أحاديث النبي عشان كده صلوات الله والسلام عليه لكن وحى شرط يعني sida uu inoo sheegayba ayeeyadu markay wax dhaxlayso waa inay cid ka sokayso oo xijaabaysaa inay jirto yaa ka sokeeya oo qadin kara oo xijaabi kara hadday tahay hooyana waa inayna joogin aabbana waa inuusan joogin hadday maydka hooyadii joogto way xijaabaysaa ayeeyo oo dhan meesha ma iman karto dhinacay ka timaadaba haddii maydka aabbihii uu joogana sidoo kaleeto awow oo dhan iyo ayayoo dhan way xijaabaya saas maana wuxuuna yidhi washartu fi lmiiraati anlaa xaajibun ka abin wa ummin id humaa xayaani waa markay nool yihiin ayib bimacnaa waxa weeyaan hooyada hadday joogto hooyadeed meesha ma imaan karto kadalika aabba hadduu joogo aabbihii ma imaan karo sida macnaha waxa weye aabiyiiba uusan u imaan karbayn hooyadiina u imaan karbayn wahaakada wahaakada bimacnaa hooyo waa inaysan joogin markay jadda wax dhaxlayso aabbana waa inuusan joogin markay ayaydii xaggiisa ka imaanaysa wax dhaxlayso bimacnaa saas way macna markii aabbana waa inuusan joogin waa shardi ayayna yani hooyana waa inaysan joogin labadaas hadday joogaan way xijaabayaan waa sida uu imaamu shaafici iyo maalik abi xaniifa iyo jamaaca ku tageen waana sida xooga badan way macna wuxuuna yidhi in nafqid haddaan weyno alaba aabbihii haddaan weyno waarisan xaalu yahay midda wax dhaxlaya fa muqaamuhu booskiisii liljaddi awowgu u sugnaaday oo booskiisii soo galaya saddexdii xaale uu lahaayan soo sheegay yaxjibu wuu xijaabayaa awowgu cusbata alikhwaani walaalaha casabanimadkooda walaalaha dhaxalkii ay wax ku dhaxlayeen awowgu waa xijaabayaa oo meeshu ka saareen xajibu xirmaan wa waljaddu awowgii aynu waljaddu awowga aan ka hadlaynaay fa huwa isaga abuu abin aabba aabbihii wey laa hayruhu hayrkii maya cid kale maya ku kale kama hadlayne aabba aabihii wey waxaan ka hadlay jadka aabbe hoo hooye aabbaheed ah hooye aabbaheed ah kaa ma aha kama hadlayno wey oo kaasi dhaxalka wax kuma leh fafham faham buu ku yidhi maqaali oraahdayda faham fahma dii cirfaani mid garasho u saaxiiba fahamkii faham buu walijaddatin ayeeye waxaa u sugnaaday sudsun lix meelood meel ee fa xaqiiq xaqiiji wasfaha ayeeyada aan ka hadlayo sifadeeda xaqiiji oo iska hubi way macna waate ummin ayeeyo waxaa la yidhi ummin hooyo ama ummun hooyo wey oo liummin hooyadaa u sugnaaday taas way midaan ka hadlay aw amase abin liabin aabba u sugnaatay abin ay liabin u sugnaatay ummun liummin ama ummun liabin labadaa mid inay tahay bibayaanin caddaan sababteed wa shartu shardiguna waxa weeye filmiiraasi dhaxalka ay ayeeye wax dhaxlayso shardigiisu waxa weeye allaa xaajibun waa inuusan jirin cid xijaabta oo ka sokaysoo qadisa maydka ka xigtaoo qadin kartaay waa inaysan jirin ka abin aabbo oo kaleba wa ummin iyo hooye oo kale id goormay xijaabi karaan id wakti bay xijaabi karaan humaa labadoodu xayaani laba nool ay yihiin macnaha waa iskatatimatulbayt bimacnaa hadday dhintaan dee cidiba kama sokayso markay xijaabi karaan oy qadin karaan waa markay nool yihiin hada bilahi tawfiiq sala allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala ali wasabi